وسكت عن أشياء أشياء وكأم السيء أمره كأم السيء رحمة لكم نحريص لنا حريصنا يدرج بوضع السيء غير نسيان هل أهل إلا وكأم السيء فلا تبحث عنها هبا ضروري حديث حسن هو حديث وناسا وحسن أه رواه الدار قدني وغيره الشوري دار قدني وغيره عدت أنا ولسه ولسه دار قدني حديث كان علمنا قاركود ما كهب اللهم لعلمك سحديثا واحد كل ما من المكس شرعا يعني حتى يعني السحدة يعني انقطاع حسبين لكن المهم حديثك علماء قاركود قوي سواء جرت ويري انقطاع كنتره وحديثك وحوي ومتصل mar labaadkana haddayba noqoto in itisaalka wax ku sugan yahay sida aimada qaarkood sheegaan wuxuu leeyahay shawaahid xadiidkani min xadiis abi darda iyo min xadiisi salmaan ayaa labaduba shawaahid yihiin abi darda waxaa xaakim iyo bazaar ka soo wariyey in nabigu yihi sala allahu alay wasalam ma axalla allahu fi kitaabihi fahuwa xalaalu wamaa xarama fahuwa xaraamu wamaa sakata fahuwa cafwun yani waxau ilaahay kitaabkiisa ku xalaaleeyey waa xalaal wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyena waa xaaraan wuxuu ka aamusayna waa cafi faqbalu min allahi caafiyatah faina allaha lam yakun liyansaa shaya uma tala hadihi اlaaya wama kana rabuka nasiya markaasuu nabigu sal اllahu alay wasalam wuxuu akriyey aayadan wama kana rabuka nasiya aa masalada aynu sheegaynay ku saabsanayd marka aayad loo soo qaadanayo daliishad ama istishaar inaan waxba isticaado laga hormarin oo sunnadu sidaa tahay waayo nabigu sala allahu alay waslam kama hormarin acuudu billahi min ashaytaan arajiim isticaado kama hormarin masalada caynkaasana markaa sheekh ibn cuthaymiin ayaa aad iyo aad u baraarujiya marka sharaxa markaa daciimka iyo kutubta kaleba markiisa waa ku baraarujiya masalada noocaas ah waana sunada rasuulka sala allahu alay wasalam saas tahay maqaam alistidlaal marka lasoo qaadanaayo inaan waxba isticaado laga hormarin ayuu markaysa markaa marar badan sheegay sharax arbiciinka iyo kayrkiibana waa ku sheegay rawahu alxaakimu wa qaala saxiixu lisnaad xadiisu xaakim baa soo wariyey waxaanu yihi sanadkiisu waa saxiix bazaarna waa soo wariyey wa qaala isnaaduhu saalix culamo kalena waxay yidhahdeen sanadkiisu waa xasan albaan laftiisa waxaan filayaa inuu haayatulmaraamka ku taxsiini jiraan filaya ama masaadir kale oo markaa kutubtiisa ka mida inay haayatulmaraamka ahayd baan filaya almuhim xadiisku markaa shawaahid buu leeyahay xadiisu salmaan qudhiisu shaahid buu yahay marka calaa haada marka la eego wuxuu noqonayaa xasanu ligayri haddayba sugnaato yani dacfiga markaysa markaa ay culamada qaar sheegeen hadduuba saabit noqdo waa dacfi munjabir ah oo kabli kara marka shawaahidda kale uu leeyahay waa markaysaa kabaysa xadiisku wuxuu tilmaamayaa nebigu inu yihi sala allahu alayh wasalam ilaahay waajibaad bu waajibiyey waajibaadka ha dayicina yani wixii waajib ah waa in marka la fuliyaa oo lala yimaado waajibaadkuna waxa wey waa mid la garanaayo kitaabka ilahi iyo sunada rasuulka sala allahu alay wasalam baa waxyaalaha waajibaadka ah waajibnimada lagu caddeeyey marka ha dayicina dayicista la diidaayo waxaa soo gelaysa in laga tago waxaa soo gelaysaa in la nuqsaamiyo waxaa soo gelaysaa in la fudaydsado kullu dalika waa soo gelaya waayo mid waliba waa nooc tabiica ha ahaado dayacad dhammaystiran ama ha ahaato dayacaad naaqis ah marka wax tabiicaha ka samaynayna mid kaamil iyo mid naaqisa midnaba falaa tudayicuha wixii waajib ah waa in la fuliyaa lala yimaada waxadda xuduudan falaa tactaduuha ilahay xuduudna waa xadeeyey oo xuduudda ha ku xadgudbina xuduudda gaaliban nusuusta waxaa loogu isticmaalaa alfasil bayna shayayn xalaasha iyo xaaraanta wixii kala saaraya ee kala soocaya waa xad waajibaadka iyo waxaan waajibka ahayn waxa kala soocayaa waa xad wuxuu kala faslinaya wixii waajibka iyo waxaan waajibka ahayn saas aawadeed axkaamta talaaqa iyada laga warramaayo ayaa laynoo sheegaa xuduudda ilaahay taasi waa xuduudda ilahay wa tilka xuduud ullah axkaamta soonka iyadoo laga warramayo ayaa leeyahay taasi waa xuduudda ilahay yani waxa weeye marka xuduuddu waa ka waasacsan yahay macnay fuqaad u istilaaxeen oo ah cuquubat muqadarat bisharci yani cuquubo sharciga markaysagaa loo qadaray libacdi dunuub yani looguna qadaray zajri laga reebaayo yani markaa dunuubta ama macaasidaas dunuub maksuusa oo ciqaab muqadara ka sharciga ku leh ciqaabtaana zajri loogu talagalay ayay fuqahadu u istilaaxeen in xad looga jeedo marka haaliban nusuusta macnaha looguma isticmaalo macno ka waasacsan oo macnahaas la soo gudagelaayo baa loogu isticmaala axkaamti talaaqa markuu ilahay ka warramaya muxuu yidhi waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsa waxaa looga jeeda xalaasha iyo xaaraanta waxa kala faslin lakin cuquuba muqadara dunuubta le loogama jeedin keliya taas keliya loogama jeedin xuduuddana waxaa loo qaybiyaa xuduud in laga gudbo ayna bannaanayn iyo xuduud in loo dhawaado ayna banaanayn watilka xuduud اllahi falaa taqrabuha watilka xuduud اllahi falaa tactaduuha mar maxaa la diiday in loo dhawaado marna maxaa la diiday in laga gudbo xadiiskana wuxuu tilmaamayaa inaan laga gudbin waxadda xuduuda falaa tactaduuha marka aayadda qur'aanku lafteedu shaahid bay u tahay watilka xuduud اllahi falaa tactaduuha iyo waxadda xuduuda falaa tactaduuha waa bimacna macna ahaantii isku mid bay noqonaysa marka almuhim muxaramaadkii baa markaa qaarkood waxaa laynagu waajibiyey inaynu ka fogaano oo aynan uga dhawaanba aynan u dhowaanba marka taana waxaa laga qaadanaya sadid daraa'ic waddooyinka mafaasidda keenaaya in la awdo waxaa mafsadada iyo dhibaatada keensanaya marka horeba in laga fogaado oo si aan markaa u dhicin mafsadada weynba ayna u dhicin iyo dhibaatada weyna ayna u iman ayaa waddadii marka hore loo marayeyba la awdayaa zinadii markii la xaaraantinimeeyey oo ilaahay xarimay zinada falaa taqrabu zina inahu kana faaxishata wasa'a sabiila maxaa la xaaraantinimeeyey in zina oo dhan loo dhawaado ha u dhawaan baa la ha u dhawaanina falaa taqrabu zina zinada ha u dhawaanina marka asbaabtii zinada keensanaysoo dhanna waxay noqotay mid xaaraam ah oan bannaanayn hadday tahay dumarkii cawradoodii inay bandhigaan hadday tahay ragga iyo dumarku inay isku dhaqmaan oo isdhex galaan hadday tahay ninka iyo gabadha ajnabiga ka ahi inay keligood meel ku gaar noqdaan oo khalwo sameeyaan maa khalaa rajulun biimra'atin ila kana shayطaanu haalisahuma baa rasuulku yihi sala allahu alay wasalam nin gabadh lama gaar noqdo hadduu markaa keligi la keliyoobo gabadhna yani ajnabi ka ahoo bimacnaa maxram aanu ahayn shayaan baa ku saddexaa shayaan ayaa ku saddexaa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam waxaa la xaaraantinimeeyey taabashadii jidhkaa marka aan u bannaanayn inuu taabto waa laga xarrimay markaasaa nebigu inoo tilmaamay sala allahu alay wasalam inay gacmuhu sinaystaan sinadooduna ay tahay taabashada yani gabadh aan u xalaal ahayn jidhkeeda inuu taabtaa waa ariiqina zina waa waddo zina keensanaysa eegmadii baa ka mida araggii in markaysagaa lagu sii celceliyo ama araggii la joogteeyo maxaa la amray marka ruuxu markaysaga uu arko ninku gabadh markaysaga markuu arko indhihiisu ay ku dhacaan yani ishiisa inuu laabto xadiiskii jariir ibn cabdillahi albajali muxuu sheegayey an rasuulka sala allahu alayh wasalam la weydiiyey can nadar ilfujaar qaala isrif basarak aragga kedisada hadduu gabadh ku arko ka warran ninku aragtidaada markaysa markaa laabo indhahaaga oo leex riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam laka anadratu lulaa walaysat laka ahaaniya oo labada riwaayo muslim bay kusugaye aragga horaad leedahay ee aan qasadka u dhicin ta labaad kuma sugnaan taa horena inuu sii istimraaro oo sii joogteeyo oo yani sii daawado maaha waa inuu aragtida ka celiyo allah wuxuu ihi qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujuhum mu'miniinta waxaad ku tidhahdaa indhihiina laabta xubnihiina tarankana ilaashada dumarkana saas si la eg baa lagu yidhi وقل للمؤمiنaaتi ybضna min abصarihina وyxفظna فrujahn dumarkana waxaa lagu yihi indhihiina laabta ragga ka laabta xubnihiina tarankana ilaasha oo xaaraan ka ilaaliya waa kada marka asbaabtii zinada keensanaysay hadday tabaruj tahay iyo hadday kayrkeed tahayba sidaas yada ah ayaa loo xarimaya marka xuduuddu waxay u qabsantaa qaar in loo dhawaado ayna bannaanayn iyo qaar in laga gudbaa ayna bannaanayn xuduudda qaarkood ashyaada qaarkood oo xad loo yeelay xalaashiiyo xaaraanta loogu kala yeelay in loo dhawaadaa muxaram ma ah laakiin waxaa muxarama in laga gudbo taasna waxay ku dhacaysaa ashyaada mansuuska ay ku tahay yani inta xalaasha iyo inta xaaraamta ah labadiina ay isku dhow yihiin waxay noqonaysaa ictidaad markaa inaan u banaano soonka oo kale waagu markuu dilaaco in wax la cunaa waa xaram wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr laakiin inta aanu dilaacin oo waagaasi markaysagaa si bayin oo cad aanu u dilaacin cunitaanka iyo cabitaanka waa banayn marka halkaasoo kale waa wax kala saaraya xalaashii iyo xaaraamtii waktigu cunitaanku iyo cabitaanku xaaraanta yahay iyo waktigu xalaashi yahay in loo dhawaadaana muxaram ma aha ee in laga gudbaabaa xaraam ah in laga gudbo ayaa xaraam waxadda xuduudan falaa tactaduuha waxarama ashyaaa falaa tantahikuha ashyaana ilaahay waa xaaraantilmiyey halkan waxaan baraarujinayaa macnaha isqilaaxiga ah oo ku saabsan xad inay fuqahadu u isqilaaxeen cuquubada muqadarka sharciga ku ah oo dunuubta qaar loo yeelay si loogaga reebo dadka nusuusta qaarkood fasiraadda ay fuqahada qaarkood ku fasireen macnahaas waa qalad على سبيل المثال xadيiثku نبgu yhi صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوقa عشرة أصواaط إلا في xد من حدوud اللahi تaعالى lama jeedlo toban jeedal wax ka badan xad ilaahay mooyaane xad ilaahay baa toban jeedal wax ka badan ruuxa loo jeedli karaa laakiin waxaan xad ilaahay ahayn toban jeedal wax ka badan lama jeedli karo xadiidka fuqaha badan waxay u daliishadeen tacsiirta inaan laga badin karin dembiga ciqaab oo xaakimka ama qaadigu ka sameeyo ciqaab cuquubadaasna cuquubo muqadara aan lahayn dembigaas inaan toban jeeda laga badin karin maxayna u daliishadeen xadiidka laakiin culamada muxaqiqiinta qaarkood waxay caddeeyeen istidlaalkaasi inuu yahay istidlaalun fii hayri maxalli daliishad aan meeshiisii dhicin inuu yahay sababtuna waxay tahay xadka xadiidka loogama jeedo yani dunuubtii gaarka ahayd ee dhowrka ahayd ee ciqaabta muqadarka a ahayd oo keliya loogama jeedo ee macno ka ballaaran baa loo jeedaa oo ah yani shay kastoo xaraama inuu soo gelaayo saas aawadeed sida saxiixa waxay tahay tacziirta haddii markaysaga ruuxu dembi uu la yimi lagu tacziiraayo o lagu ciqaabayo kuma gaar aha yani markaa ciqaabtaa lagu ciqaabayaa inay toban jeedal markaysa markaa aynay ka badnaan ee waa laga badin karaa waayo waa xad ilaahay shaygu hadduu xaraam yahay waa xad ilaahay wain lam yakun xaddan isilaaxan isilaaxaan yaanu xad ba noqone laakiin xad sharciga waa yahay oo lafdiga sharciga marka la eego xuduudda alfaada sharciga waa soo gudagelaya alfaada sharciga waa soo gudagelaya marka masalada waa in lagu baraarsana waxarama ashyaa fala tantahikuha ilaahay ashyaana waa xaaraantinimeeye waxyaaluhu xaaraantinimeeyey waxyaalaha uu xaaraantinimeeyeyna ha dhex geliya wixii ilaahay xaaraantinimeeyey ama rasuulkiisa sal allahu alay wasalam xaaraantinimeeyey waxaa waajiba in aan markaa lala iman waxaana u qaybsamaan muxaramaadkaasi waxyaalo kabaa'ir ah oo waaweyn iyo waxyaalo sakaa'ir ah oo yaryar kabaa'ir iyo sakaa'ir bay labadaba leeyihin labada mid walbana waxaa waajiba in laga fogaado laakiin dembiga kabiirada ah jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan tawbad waxaan ahayn laguma dhaafo dembigu hadduu yahay dembi weyn waxaa lagu dhaafaa un ruuxu inuu ka toobad keeno jamaahiiru ahlicilmi saasay yidhahdeen lakiin dembigu hadduu sakiiro yahay waxaa lagu dhaafaya xasanaadka uu ruuxu samaynaayo iyo khayraadka ula imanayo iyo dheeraanshaha uu ka dheeraanayo kaba'irta in tajtanibuu kaba'ira ma tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkilkum mudkhalan kariima allah wuxuu yidhi haddaad ka dheeraataan kaba'ira maa tunhawna canhu ka laydinka reebay kuwiisa waaweyn haddaad ka fogaataan oo ka dheeraataan nukafir cankum sayi'aatikum dembiyadiinna kalean idinka dhaafaynaa haddii kaba'irtii laga dheeraayo dembiyada kale waa maxay waa saqaa'irta waa saqaa'irta axaadiista qaarkoodna waa ku soo aroortay in xasanaadka lagu dhaafaayo aayaadkuna waa sheegay ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanaadku waxay tagsiiyaan sayi'aadka waxaynu ku soo sharaxnay ama kaga hadalnay wa atbici asayi'ata alxasanaata tamxuha xadiidkaas haddii dembigu saqaa'ir uu yahay iyada waxaa lagu dhaafayaa xasanaadka lala imanaayo iyo dheeraanshaha laga dheeraado kabaa'irta lakiin hadday kabaa'ir tahay jamaahiir ahlicilmi waxay yidhahdeen waa in laga toobad keeno keliya lagu dhaafaya saasay jamaahiir ahlicilmi ku tegeen qowl kale culamada qaar ay ku tageen waa jirtaa horeynu soo sharaxna wasakata can ashyaa raxmatan lakum hayra nisyaanin fala tabxasu canha ugu horrayn waxaa laga qaadanayaa sukuut in ilaahay lagu sifayn karo xadiisku waxa uu sheegay wasakata can ashyaa xadiiska kale laftiisu waa sheegaya waman sakata canhu fahuwa cafwun wakadalika markaysaa riwaayada kalena saas ku saarantay waman sakata canhu fahuwa mima cafa lakum marka saas aawadeed riwaayaadka kala duwani waxay tilmaamayaan allah marka hadduu doono inuu aamuso saas aawadeed ashaaciradu warka ay yidhaahdaan abulxasan ashcari laftiisuna kitaab libana uu ku sheegay oo ah in allah in sukuut lagu sifeeyaa inay tahay mustaxiil waa arrin khalada waa arrin khalada waayo ahlu sunna waljamaca waxay qabaan in allaha yatakalamu ida shaa mata shaa kayfa shaa ilahay wuxuu hadlaa markuu doono hadlo bima shaaa wuxuu doono ilaahay ku hadlaa kayfa shaaa siduu doono u hadlaa marka takalumkiisa iyo hadalkiisu wuxuu ku xidhan yahay bimashii'ati doonistiisa markaa ka hadla markuu doono dee markuu doonona waa aamusaa laakiin adashaacira waxay leeyihiin kalaamka mashii'a kuma xidhayaan waxayna ka dhigayaan inuu yahay macna alqa'im binafs macnaa daatada ku qumay inuu yahay mashii'ana aanu ku xidhnayn saas aawoodee waxay leeyihiin allah in sukuuta lagu sifeeyaa waa mustaxiil laakiin nebigu muxuu inoo sheegaya sala allahu alayh wasalam inuu allah sukuut ku sifaynayo yani yaskutu ida shaa markuu doono ilahay waa aamusaa وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وما سكت عنه حديث كلا فهو عفو حديث كلا وحسبنا المامية وما سكت عنه فهو مما عفى لكم أما إلا إلى هذا عقيدة لو مدري شذا حديث أحد كأه وقول باطل أهل السنة والجماعة وحيكون إجماع سيهين إن عقائد لو دري شنايه axaadiista axaadkaa sida axkaamtooda lagu dariishanayo ahlu sunna waljamaca waa ku ijmacsan yihin cidda khilaafta oo tidhaahdo marka waxa caqiida looma dariishanayaana waxa weeye waa min ahli bidac wadalaala waa cidda bidca bidcooyinka iyo baadida u saaxiibka abu ka mid yihi laysa min ahli sunna culamada ahlu sunna saasay sibaxeen waana sida salafka ku ijmaaceen ciddii dariiqooda raacdayna ay ku suganta yani saas yada waxaana nabigu sal allahu alayh wasalam dadka qaarkood wuxuu diri jiray afraad iyagoo ah dadka uu dirayana waxay ugu yeedhayaan waxa ugu horeeya caqiidiga mucaad markii la diray reer yaman baa loo diray abu muuse haddana in la diray ma keensanayso warkooduna tawaaturayo khabarkoodu waa axaad mutawaatir maaha waxay ugu yeedhayaan axkaam keliya dadka may ahayn caqiida ugu horaysay ya mucaadu inaka taأti qawma ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah wuxuu ugu yeedhayay mucaad ibnu jabal reer yaman markuu u tegayey waxa ugu horaysay caqiido haddii warkuu caqiidada uga sheegaa inay qaataan aynay waajibba ku ahayn oo khabar aaxaada caqiide aan lagaba qaadanaynin dirista nebigu sala allahu alay waslam mucaad ibnu jabal yaman udiray u dirayey waxay noqon lahayd caras wax lagu tanbixiyey aayadda inaan markaa nudqiga qalday marka walaa taqrabu zina wey walaa taqrabu zina inahu kana faaxishata wasaaa sabiila malafa baan akrin karin sia lay sheegay marka nabigu sala allahu alayh wasalam dirista uu diray mucaad ibnu jabal waxa uu ahaa mid yani uu gaadhsiinaayo mucaad ibnu jabal yani markaa diinka gaadhsiinaayo reer yaman gaadhsiinaayo oo caqiide iyo axkaam mid walba yani uu u sheegaayo wuxuu ugu sheegayana waxa ugu horeeya caqiida ugu horeysa marka mawduucaasi adilo badan buu leeyahay marka qowlka ku saabsan caqaa'id looma daliishada axaadiista axaadka waa qowl baatilah oo mutakalimiinta qaarkood la yimaadeen وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها waxyaalaha qaarkood ilahay waa ka aamusay naxariisu idiin naxariisanaya daraaddeed buu uga aamusay isagaan ilowsanayn marka ha baarbaarina marka waxaa laga qaadanayaa wixii laga aamusaa inay tahay yani mid markaa mubax cafwi inay tahay sida xadiiska kaleba sheegay wamaa sakata canhu fahuwa cafwun marka wixii aan la sheegin inay cafwi tahay oo halka ay ka cabiraan usuuliyiintu ibaax asliya ibaaxa asliya waxay ka cabiraan ay u qaybiyaan shayga mubaaxee la baneeyey wuxuu u qaybsamaa inuu asal ahaantii bannaanaa oo ibaaxadii asalka loo nisbeeyey ku sugan yahay iyo in ibaaxa sharciya ay tahay oo khitaab sharciya lagu xalaaleeyey labadaas ayaa maroo mid ay noqota marka ibaaxa asliya waxay usuuliyiintu u istiraaxeen ay ku magacaabaan nusuusta waxaa loogu magacaabay cafwi waana ta xadiidku sheegaya wamaa sakata canhu fahuwa cafwun ama wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum wakadalika aayadda qur'aanka lafteeda cafwigaa waa lagu tilmaamay la tasأlu can ashyaء in tubda lakum tasu'kum wain tasأlu canha xiina yunazl qur'aan tubda lakum cafa allahu canha cafa allahu canha marka shaygii aan xukum laga sheegin inuu cafwi yahay aayadduna waa sheegtay axaadiistuna waa tilmaantay marka lafdiga sharciga loo isticmaalay waa cafwigaas usuuliyiintu waxay u istilaaxeen inay ibaax asliya ku magacaabaan ayay u istilaaxeen almuhim waxyaalaha laga aamuso waxaa laga reebayaa ashyaada ashyaa la sheegay xukunka uga awlaysan ama kala siman oo nafyu lfaariqa culamadu ay yidhahdaan yani shayga la sheegay iyo shaygani faariq muctabara udhexeeyaaba ma jiro ama shayga la sheegay xukunka waa uga sii horeeyaa ama waa kala mid oo in la kala farqiyaa ma suuragalaha oo markuu nabigu sal allahu alay waslam yihi arbacun laa tajuusu fi ladaaxi afar kuma banaana udxiyooyinka waxaa ka mid ahayd alcawraau lbayinu cawaruha tii cawarayd ee cawarnaanteedu ay caddayd tii cawarnayd baa laynoo sheegay bal tii labadaba laayd ka odhan ee indhaha laayd xukunka waa uga awlaysantay inayna udxiyadii ku asaxaynin ta indhahali ih neefka indhahali ih in lagu ulxaysto ama udxiyo lagu qalo inayna ku asaxaynin yani taa cawaran ee la diiday way uga mudan tahay xukunka waa kaga horaysa marka ashyaada noocaasee culamada ay yidhaahdaan shayga la sheego xukunka uga horeeya ama kala mid yahay wuxuu noqonayaa iyadu cafwi noqon maaha taana waxaa lagu garanayaa qaraa-inta iyo amaaraadka lagu garanayaa iyo labadan shay faariq muctabar inaan udhaxayn ayaa lagu garanaya wixii intaa ka soo haray aan xukum lagu sheegin cibaadaadna aan ku saabsanayn wuxuu noqonayaa cafwi cibaadaadku iyagu cafwi ma noqonayaan shayga ilahay lagu caabudaya waa inuu noqdaa shay mansuus ah oo ayad ama xadiis loo hayo way haddii kale wuxuu noqonaya bidco way cibaadaadku waa tawqiifi nusuus bay ku taagan tahay yani saas wey wasakata can ashya raxmata lakum hayra nisyani falaa tabxasu canha habaarbaarina waxaa looga jeedaa yani idinku su-aalaha ka samaynina yani ha su-aalina xataa taasna waxa weeye waqtigii nabiga sala allahu alay waslam in la weydiiyo aayad waa aayat maaida aynu hadeer akriyanay waa ta nahaysi laa tasaluu can ashya in tubda lakum tasukum marka aayadda lafteeda waa tasaa loogu sheegay haddaba waqtigii nabiga sala allahu alay wasalam haddaynay ahayn oo waxyiga aanu soconaynin su-aashii markaysaga waxaa ku jira noocan maa yani la baadhbaadhayay takalluf iyo markaysa markaa tanatuc ayaa noocan maa markaysaga soo gelaya saas aawadeed taasna waxaa la tilmaamaya markaysa markaa ha baarbaarina ee bimacnaa sida isaga dhaaf waxyaalaha qaarkood oo ruuxu inuu markaysa markaa baaro hadda aynay laazim ku hayn ba jiro yani cafwiga inuu iska qaato wixii aanu markaysa markaa gaadhayn lafteeda horeyn usoo aragnaye aanu markaysa markaa waxawa xaqiiqadeeda ogaan karayn ee haybiyana iyadana waa inuu ka gaabsadaa alxadiiu alxaadi whalaauun xadiidka koob iyo soddonaad can abi lcabaasi sahl bni sacdin asaacidiyi radia allahu canh alxadiiu alxaadi whalaauun xadiidka koob iyo soddonaad waa xadiis arbaciin ka mid ah can abi lcabaasi sahl bni sacdin asaacidiyi radia allahu canh ibnu maajah wagayruhu waxay ka soo wariyeen abilcabaas oo sahl bni sacdin la odhan jiray asaacidiy oo saacidiy loo nisbayn jiray bimacnaa saacida nasab ahaan u gala waa laf ka mid a yani khasraj ka mid wey waa qoladii markaa u ahaa sacd ibnu cubaada radia allahu canhu ilaa raalliha ka noqda sahl ibnu sacdine qaala wuxuu yidhi jaءa rajulu ila nabiy sal اllahu aleyh wasalam nin baa u yimi ila nabiyi sal اllahu aleyh wasalama nabiga ayuu u yimi faqaala wuxuu yihi ya rasuul allahi rasuulka ilaahayow dullanii calى camalin ida camiltuhu axabanii allahu axabanii annaas dullanii itusi calaa camalin camal itusi camalkaasoo ida camiltuhu markaan sameeyo axabanii allahu allah jeclaanayo wa axabanii annaasu dadkuna ay jeclaanayaan axabani illaahu yo axabanii allahu yaada in la reebo iyo in la kordhigo labaduba bannaan allah wuu jeclaanayo haddaan sameeyo ama markaan sameeyo wuu jeclaanayo ilaahay wa axabanii annaasu dadkuna ay jeclaanayaan faqaala wuxuu yihi nabigu sal allahu alayh wasalam izhad fi dunya yuxibaka allah izhad zaahid fi dunya adduunyada ku zaahid oo ka dheerow adduunyada ka zaahid yuxibaka allah yuxibaka allahu allah baa ku jeclaanaya haddaad ka zaahideen wazhad ka zaahid oo bimacnaa ka tag adduunyada wixii aanad xaajo u qabin wazhad ka zaahid fima cinda annaasi waxaa dadka agtooda ahaaday yuxibaka annaasu yuxibaka annaasu dadkaa ku jeclaanaya haddaad markaa ka zaahideen yani adduunyada waxaan la xaajo u qabin oo danahaaga ka dheeraadka ah ka dheerow haddaad sidaa yeesho ilahay baa ku jeclaanaya waxa dadka agtooda ahaado dadku ay haystaanna ka zaahido ka dheerowa waxbaha weydiisan markaana dadkaa ku jeclaanaya xadiiثun xasanu rawahu bnu maajah wagayruhu biasaniida xasana waa xadiis xasan ah rawahu bnu maajah ibnu maajah baa soo wariyey wagayruhu cid kalena waa soo warisay biasaniida sanadyaal bay ku soo wariyeen sanadadaasoo xasanatin wanaagsan biasaniida xasana waxaa laga fahmayaa sanad weliba gaarkiisa inuu xasan u yahay marka xaafid ibn xajar alcasqalaani lafdiga biasaniida xasana waa tacaqubay waxaanu waa ka daba tegey waxaanuu yidhi warka laga fahmaayo biasaniida xasana oo in sanad weliba gaarkiisa u wanaagsan yahay oo xasan u yahay yani waa qalad yani sax maa ee wuxuu u jeedaa shiikhu majmuuca asaaniidda marka la isu geeyo way isku noqonayaan xasanu liayri ay xasan isku noqonayaan laakiin ma aha mid waliba gaarkiisa inuu xasan u yahay ugama jeedo ayuu odhanayaa xaafid ibn xajar casqalani xadiiskana culamada qaarkood waa ka hadleen oo daciifiyeen riwaayada ibn maajahna waxaa ku jira nin la yidhahdo khaalid ibn camr alqurashi la yidhahdo ayaa ku jira ninkaasina waxa u ahaa nin waxa weeye xadiiska ka been sheega oo wadaaca siday culamo badan ama aimo badani ay tasriixiyeen ama caddeeyeen laakiin xadiisku wuxuu leeyahay duruq kale ayuu xadiisku leeyahay marka ahlucilmiga qaarkood dariiqyadaa kale iyagoo eegaaya oo khusuuska dariiqa ibnu maajaha aynay eegayn ayay yidhahdeen dariiqyadaa kale marka la isu geeyo waa isku weynayaan oo wuxuu isku noqonayaa xasan waa ilaa khusuuska markaysagaa sanadka ibnu maajah iyo xaakimii ay ku soo wariyeen waxaa ku jira khaalid ibnu camri alqurashi waana wadaac nin waxa weeye axaadiista ku been abuurta wey marka duruqda iyo asaaniidda kale uu sheikhu inoo tilmaamay bay culamada qaarkood ku quweeyeen culamada quweyse oo yidhi waa xasan xadiidkanna waxaa ka mid ah alxaafid alciraaqi oo waxau yidhi xadiiskani waa xasan waxaa ka mid ah ibnu xajar alhaytami nuuradiin alhaytami ibnu xajar alhaytami bisa isna waxa weeye xadiisku waa xasan buu yidhi waxaa ka mid ah ibnu xajar alcasqalaani waxaa ka mid ah albani oo silsilata xadiis saxiixuu kaga hadlay waxaanu yidhi xadiiskani majmuuca duruqda marka la isu geeyo waa saxiix ama aqalu laxwaal wuxuu noqonayaa markaysaga xasan shaki la-aan marka almuhim xaafid ibnu xajar laftiisuna wuxuu tilmaamay shawaahid badan inuu leeyahay xadiiskani oo kitaabkiiyo sunnadaba uu ku leeyahay ayuu markaa sheegay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa inuu nin nebiga u yimid sala allahu alayh wasalam oo yidhi markaa waxaad i tusisaa oo ii sheegtaa camal haddii aan markaan sameeyo ilaahay jeclaanayo dadkuna ay jeclaanayaan dabeedna nebigu wuxuu u tilmaamay sala allahu alay wasalam inuu camalkaas yahay zuhdiga izhad fi dunya adduunyada ka zaahid oo bimacnaa waxaan xaaje iyo baahi aanad u qabin adduunyada ka mida iskaga dheero ilahay baa ku jeclaanaya dad saas weyse waxay dadku haystaanna ka zaahidoo ka dheerow haddaad sidaa yeeshana dadkaa ku jeclaanaya oo nin walba markaad wixiisa u dayso waa ku jeclaanaya waa ku jeclaanaya ahlucilmiga qaarkood zuhdiga waxay ku fasireen sa aynu tilmaannay oo imaamu nawowi wuxuu yidhi aلzuhdu tarku ma laa yuxtaaju ilayhi min addunya wain kana xalaalan zuhdi waxaa la yidhaahdaa wixii aan loo baahnayno adduunyada ka mida in laga dheeraado walow xalaalba ha ahaado waxaasiya taasaa zuhdi la yidhahdaa waliqtisaaru cala alkifaaya iyo qadarka markaysaga ruuxu u baahan yahay ee noloshiisa kaafinaysa inuu ku gaabsado walwaracu tarku shubahaat xalaal miradna waxa ah shubahaadka in laga dheeraado qaaluu acqalu nnaasi zuhaad dadka waxa ugu caqli badan baa la kuwa zuhaadda addunyada iskaga dheeraaday macnaa qadarka daruuriga ee bimacanaa waxyaalaha ay u baahan yihiin ku kaaftoomay ayaa ugu caqli badan liannahum axabu ma axab allah waayo kuwaas waxay jeclaadeen waxa ilaahay jeclaaday wa karihuu ma kariha allahu min jamiic dunya waxayna naceen wuxuu ilaahay nacay min jamiic dunya oo adduunya o dhan wastacmaluu raaxata lianfusihim waxaynay markaa naftooda inay u raaxeeyaanna way isticmaaleena ayna adduunyaba isku lurin qaala shaaficiy raximah llahu tacaala low awsaa liacqali innaas ama low uusiya low awsaa hadduu ruux dardaarmo ama low uusiya haddii la dardaarmo awsaa dhe low awsa hadduu ruux dardaarmo liacqali nnaasi dadka ka ugu caqliga badan u dardaarmo surifa ila zuhaadi waxaa la siinayaa kuwa zaahidada ee adduunyada ka zaahiday nin baa wuxuu yidhi xoolahayga saddex meelood marka laga dhigo dalool baan waxaan u dardaarmay kuwa dadka ugu caqliga badan in la siiyo haddaan dhinto waxaan u dardaarmay xoolahayga saddex daloolow dalool dadka kuwa ugu caqliga badan in la siiyo waxaa la siinayaa buu shaafici yidhi imaamu shaafici waxaa la siinayaa buu yihi kuwa zaahidada ah waa iyagaa dadka uga caqli badan wlishaaficiyi radia allahu canhu fii dami dunya shaafici wuxuu ku yidhi dhaleecaynta waa adduunyada dhaleecaynayo waman yaduqi dunya fainii acimtuha wasiiqa ilayna cadbuha wacadaabuha yani ku kastoo adduunyada dhadhamiya fainii acimtuha anigu waa dhadhamiyey wasiiqa ilayna waxaa naloo keenay cadbuha macaankeedii iyo wacadaabuha dhibaatadeedii mid walba falam arahaa ilaa guruuran wa baailan kuma ogaanin inay adduunyadu tahay mooyaane wax baaila oo markaysaa wax kadinaya inay tahay mooye wax kale kuma ogaan kamaa laaxa fii dahri lfalaati saraabuha sida waxa weeye meesha banaanka korkeeda uga muuqdo dhalanteedkeeda oo kale ayay u muuqata adduunyadu oo u dhalaashaa dhalanteedkaas si isu caddaynayo biyo loo moodaayo oo kaleba adduunyaduna yani wax loo moodaya loogu kadsoomayo wma hiya ila jiifatun mustaxiilatun calayha kilaabun hamuhuna ijtidaabuha wax kalena adduunyadu ma aha ee waa bakti weliba isbedelay oo calayha kilaabun ay markaysaga ay markaa korkeeda ku urursan tahay oo hamuhuna markaysaga hamigood iyo yani niyadoodu tahay ijtidaabuha inay kala jiitaan ay bakti kusoo ururtayoo baktigaa kala boobaysaoo kala jiidanaysaa ayuunbaa dadka markaysaga adduunyada ka daba dhacayna aan ku matelayaa buuli fain tajtanibaha kunta silman liahliha haddaad ka dheeraato yani ehelkiis ehelkooda nabadnabadbaad ehelka adduunyada nabad baad la noqonaysa wain tajtadibha haddaad markaysaga la jiidatana naasacadka khilaafwaaydeeda ku qabsanaysa fadac fadalaati umuuri fainaha xaraamun cala nafsi taqiya irtikaabuha waad ka tagtaa buuli umuuraha siyaadada ad ka tagta fainaha xaraamun waxay ka tahay mamnuuc bay ka tahay calaa nafsi taqiyi irtikaabuhaa nafsa nafta ruuxa markaa taqiga ilaahay ka baqaya inuu waxa weeye la yimaado waa mid mamnuucay ka tahay wixii ziyaade ee aanad xaaje u qabin ha isku lurina iskaga dheero qawluhu xaraamun cala nafsi taqiyi irtikaabuhaa yadullu cala taxriimi alfaraxi bidunya nawawi wuxuu yidhi hadalkiisa uu sheikhu sidaa yidhi wuxuu kutusinayaa in adduunyada in lagu farxaa oo markaysa markaa waxaan yani adduunyada lagu farxaa inay xaaraan tahay qad saraxa bidalika albagawiyu fi tafsiri qawlihi tacala wafarixuu bilxayaati اdunya imaam bagawina waxa uu macnaha ku tasriixiyo ku caddeeyey markuu fasirayay aayadda wafarixuu bilxayaati اdunya nolosha addunyay ku farxeen markii gaalada la sheegayey yani in markaa faraxa addunyada lagu farxa ayna banaanayn laakiin ahlucilmiga badankooda waxay ku xambaaraan alfarax bimadmuum farxa xun bay ku xambaaraane qofkii xadgudubka ama wax la midka u keensanaya uma almuraadu bidunya waxaa adduunyada looga jeedaa almadmuumatu waa ta xun buu yidhi bidunya almadmuumati adduunyada xun waxaa looga jeedaa talabu zaa'idi dheeraadka markaa in la dalbo oo la doono wax ka dheeraada cala alkifaayati waxa ruuxa kaafinaya ee ku filan wax ka ziyaada inuu doono adduunyada xunee la sheegaya ka mid tahay ama talabu lkifaayati waxa noloshiisa kaafinaya ee ku filan inuu doonaa fa waajibun waajib weey qaala bacduhum culamada qaarkood waxay dhahen walaysa dalika min addunya adduunyada kama mid aha wixii kifaayada ahe quuta duruuriga iyo markaysagaa yani xaajiyaadka wixii ah ee ruuxu u baahan yahay ama daruura ha noqote ama xaajiyaad ha noqote wa ama dunya fazaa'idatu cala alkifaaya adduunyaduna waa wixii ziyaado ka ah kifaayada qaala shaaficiyu raximah llah talabu zaa'idi min alxalaali cuquubatun ibtala allahu biha ahla tawxiid wax xalaasha ka dheeraadka ah talabu zaa'idi dheeraadka in la doono oo min alxalaali xalaalka ka mid a oo kifaayada wixii dheeraad ka ah cuquubatun ciqaab weeyi ciqaabtaasoo ibtala allahu biha ilaahay uu ku imtixaanay ahla tawxiid iyo dadka tawxiidka uehelkaa waxaabuu ka soo qaadaya adduunyada wixii qofku aanu xaaje u qabin doonista uu doonanayo walow xalaalba ha noqotee inay ka dhigan tahay oo kale markaysa markaa musiibo ruuxa lagu imtixaanay inay saa ka dhigan tahay wuxuu kaloo keenay shicir markaysa markaa ku saabsan adduunyada markaysaga khayrka uu qof kula yimaado un aakhiro inuu goosanayo marka waxa way almuhim wixii ruuxu markaysaga aakhiro ku anfacaya yani adduunyadii kama mid ah adduunyada la dhaleecanaya kuma jiraan adduunyada la dhaleecanaya kuma jiraan wixii taacaadka iyo khayraadka ka mashquuliya ruuxana waxay ka mid yihiin adduunyada la dhaleecaynayo wixii xaaraan ku kalifaana waaba kasii daran yihiin waa saasila waa cala sabiil awla wixii ka mashquuliya taacaadka iyo khayraadkana waxay noqonayaan markaysa markaa adduunyada la dhaleecaynayo ka mid yahay saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood sida xaafid iyo ibnu rajabba jaamic alculum walxikam ku sheegaayo wuxuu zuhdiga markaa ku fasiraya tafsiirka ugu fiican in la yidhaahdo zuhdi waxaa la yidhaahdaa yani tarku linsaani ruuxu inuu ka tago yani markaa kulla maa yashqaluhu can illahi tacaala wax kasta oo ilaahay ka mashquulinaya taacadiisa ka mashquulinaya inuu iska dhaafo adduunyada ka mida ayaa waxaa la yidhahda zuhdi zuhdiga macnaha la yidhahdo waa macnahaas tafsiirka ugu fiican uu ku fasiraya waa saas wuxuu sheikhu sharxana ku soo arooriyey xadiis mawduuca ow cala sabiili jazmi u keenay oo yihi waqaala sala allahu alayh wasalam ma khaba man istashaara ma khaba man istakhaara walaa nadima man istashaara wala iftaqara man iqtasada yani xadiidkaas culamada qaarkoodna waa daciif jiddan bay yidhahdeen ahlu cilmiga qaarkoodna waxay waa mawduuc sheekhana waxaynu ogsoonahay kitaabkiisa majmuuc sharx lmuhadab muqadimadiisa wuxuu aada ugu dhaleeceeyey fuqahada inay markaa samaynayaan axaadiis daciifa ama baila inay nebiga u nisbaynayaan cala sabiili jazmi ta noocaasna ay tahay markaysaa shay khalad ah aad iyo aad baan ugu tashniiciyey fuqahada caynkaa samaynaysa ti uu sameeyey ti uu fuqahada ku dhaleeceeyey inay fuqaha badani saas sameeyaan lafteedii buu isagu la yimi oo mawaadic badan oo kitaabkan ka mid ah sharaxa markaysaga arbaciinka wuxuu nawowi markaysaga ku keenay axaadiis daciifa ama mawduuca ama baila oo markaysaga weliba cala sabiili jazmi uu nabiga ugu nisbaynayo wala mawduucana culamadu waxay yidhahdeen laa yaxilu dikruhu ila maca bayaan wadcih in la sheegaa ma banaana iyadoo mawduucnimadiisa la caddaynaya mooyaane waa dhici karta bacdu alxaadiis inuu ka qabay ijtihaad ka duwan oo inay mawduuc ahayna daciif inuu ka qabay inay tahay laakiin taa lafteedu waa tuu ku dhaleecaynaya uu lahaa yani waxa weeye si jazmiya in nabiga loogu nisbeeyaa waa aadaab ay ka tageen yani fuqaha markaa badani marka ti uu ku dhaleecanaya lafteedii buu ku dhacay marka waxaa laga yaabaa kitaabkan inuu waagii hore qoray yani markii waxa weeyaan uu dalabka ku jiray inuu markaa qoray oo markiisa awaaishii kutubtu qoray ka mid yahay waayo kitaabkan kale markaa majmuc sharx muhadab wuxuu ka mid ahaa min akhiri musana min aakhiri musanafaati kutubtiisii ugu dambeeyey buu ka mid ahaa sidaas aawadeed buu isagaan dhamaystirin uu uga dhintay alxadiiu الثani وaلaلaaثuun xadiidka labaiyo soddonaad can abi saciidin sacd bni malik bni sinaan alkhudriy radia allahu canه ibn maajah iyo daara qudniyo waxay soo wariyeen oo khaasatan daara qudni soo wariyey can abi saciidin abi saciid ka soo wariyey oo sacd bni malik bni sinaanin ahaaday alkhudriyi oo bani khudre loo nisbeeyey radia allahu canhu ilah raalliha ka noqdee ana rasuul lahi sal allahu alayh wasalam qaala ina rasuulka ilaahay yidhi laa darara walaa diraar laa darara dhibaata ma jirto walaa diraara isdhibis la isdhibaano ma jirto yani waxaa loo jeedaa waa nafyi yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi reebis baana loo jeedaa la yska reebaayo bimacnaa laa darar laa taduru axadan cidnaba ha dhibinoo cidaan idin dhibin ha dhibina walaa diraara ay walaa tudaaru axadan cid idin dhibtayna ha dhibina diraarku waa mufaacalo yani dararkuna wuxuu noqonayaa waa dhibta markaysaa markaa aan argoosi iyo jawaab u imanaynin ee ruuxu isagu bilaabayo marka dhibaato uu ruuxu bilaabaana ma jiro miduu argoosi iyo jawaab u sameeyaana ma jiro bimacnaa labada midnaba yaanu yeelin oo laa taduru axadan cidnaba ha dhibina ibtidaa'an bilow ahaan oo cidaan idin dhibin ha dhibina walaa diraara ay walaa tudaaru axadan cidnaba argoosina ha u dhibinoo argoosi aad ka argoosanaysaana cid ha u dhibina xadiiun xasanun waa xadiis xasana rawahu ibnu maajah ibnu maajah baa soo wariyey wadaara qudni baa soo wariyey wakhayruhuma cid kaloo aan ibnu maajah iyo daara qudni ahayna waa soo wariyeen musnadan xaaluu musnad yahay soo wariyeen oo uu markaa saxaabiga la sheegaayo xadiisku markaa sanadkiisu wada xidhiidhsan yahay oo saxaabiguna sheegayahay abi saciid warawahu malikun maalikna waa soo wariyey fi muwaai kitaabkiisa muwaaa ayuu ku soo wariyey mursalan xaal la irsaaliyey xadiiska mursal laga dhigay oo taabicigu uu odhanaayo uun rasuulku sal allahu alay wasalam saasuu yidhi aanu sheegayna cidduu ka maqlay can camr ibni yaxya uu ka soo warinayo camr ibni yaxya almazini camr ibni yaxya ka soo warinayo can camr ibni yaxya can abiihi camr ibni yaxyaana aabihii uu ka warinaayo can nabiy sal allahu alayh wasalam camar aabihi oo yaxya ahina uu ka warinayo nabiga sal allahu alayh wasalam faasqada wuxuu riday aba saciidin aba saciid buu riday oo ma sheegin cidda uu ka maqlay yaxyahaasina waxa uu ahaa taabici buu ahaaye saxaabi ma ahayn marka wuxuu noqonaya cala hada mursal walahu uruqun xadiisku wuxuu leeyahay ariiqyo ariiqyadaasoo yuqawi bacduha bacdan yuqawi ay xoojinayaan bacduha barhkeedba bacdan barhka kale xoojinayaan yuqawi bacduha bacdan ibnu maajah uma soo warin xadiiskan isagoo min xadiisi abi saciid ah ee wuxuu ka soo wariyay isagu saxaabo kale laakiin daara qudni iyo kayrkii baa markaysaga can abi saciidin ka soo wariyey xadiiskana marka waxa saxaabo kala duwan baa laga wariyey xadiiska abi saciidna waxaa la isugu khilaafay markaysaga mursal iyo musnad iyadoo aan saxaabiga la sheegin in la soo wariyo waana sida maalik usoo wariyey iyo iyadoo markaa saxaabiga la sheegay in la soo wariyo taabicigu hadduu yidhahdo nebigaa sidaa yidhina waxay aqbali kartaa inuu saxaabi ka maqlay iyo inaanu saxaabi ka maqlin taabici kale ka maqlay ee haddii la ogaan lahaa uun kollayba inuu saxaabi ka maqlay asaxaabatu kulluhum cuduul saxaabadu dhammaan waa cuduul wuxuu noqon lahaa markaysaga xadiisku inuu saxiix yahay haddaanu cillo kale lahayn laakiin waxay aqbali karaa hadduu taabici yidhaahdo nabigaa sidaa yidhi inuu taabici kale ka maqlu aqbali karaa taabici kale hadduu ka maqlayna wuxuu noqon karaa taabicigaasi markaysagaa taabici iqa ah oo lagu kalsoon yahay iyo taabici aan iqa ahayn mid walba waa aqbali karaa marka sidaas aawadeed ba xadiiska mursalkii wuxuu ka mid yahay min qismi daciif sida culamada muxadisiintu mareen marka xujo ma aha laakiin xadiisku duruq buu leeyahay ariiqyada caynkaas uu leeyahay daraaddeed bay xadiisku isku quweynayaan oo mursal sidiisa saxiix ah haddii la helo ariiqyo kaloo kabi karana la helo waxaa la garanayaa inuu xadiisku noqonayo xadiis haabita oo sugan ahlu cilmigana saa waa tilmaameen marka xadiiku waa xasanu liayri yani wuxuu noqonaya markaysaga mid bimajmuci turk isku quweynaya irsaalki isnaadka waxa arjaxa irsaalka oo cidda irsaalisay uma dhigmayso imaam malik laakiin mursalkaas marka waxa kale lagu kabo wuxuu noqonaya markaysa markaa yani waa ku quwoobaya xasanu liayri buu noqonaya macna ahaan xadiisku wuxuu tilmaamaya inaan waxa wey cidnaba la dhibin laa darara walaa diraar saas aawadeed shareecada wixii darar la odhan jiray adararu yuzaalu sharcan bay ahlu cilmigu yidhahdaan dararka waa la zuuliyaa sharci ahaan waxayna ka mid tahay qawaacidda shanta ah ee culamada shaaficiyada ay kusoo ururiyaan qawaacid lfiqhiga oo shan qaacido ayay yidhahdeen fiqiga markaysaa imaamu shaafici madhabtiisa waxaa lagu ururin karaa oo laga tafriicin karaa shan qaacido shanta qaacido waxaa ka mid a dararun yuzaalu adararu yuzaal qaacidada ah oo xadiiskan laga qaatay iyo adilo kaloo lamida iyo almashaqatu tajlib taysiir oo iyaduna qaacido kalea iyo alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu shaki kuma zuusho iyaduna qaacido kalea iyo alumuuru bimaqaasidiha iyaduna qaacido kalea oo inama alacmaalu binniyaatiga laga qaatay iyo alcaadatu muxakama caadadu waa mid laga xaakim dhigtay oo iyaduna qaacido shanaad ah shantaa qaaciday u noqonaysaa bay yidhahdeen culamada qaarkoodna nadmi bay ku kulmiyeen yani shanta qaacida ay ku tilmaamayaan almuhim yani darar adararu yuzaalu sharcan dararka sharci ahaan waa la zuuliyaa laakiin qaacidadaas qayd baa galay adararu yuzaalu sharcan dararka sharci ahaan waa la zuuliyaa lakin laa bidararin ashadda minhu laguma zuuliyo darar ka daran oo dhibaatada la doonayo in la suuliyo oo meesha laga saaro dhib ka badan in meesha lagaga saara ma banaana waxa dhibtii lagu suulinaya waa inay tahay dhibaato kale oo ka sahlan waa in lagu suulinaya ila haddii dhibaato ka badan lagu suuliyo xaqiiqatan waxay noqonaysaa dhibaatadii inaan la suulin ee la siyaadiyey waa la kordhiye meeshii dhibaatadii lagama saarin marka dararkaa sida loo suulinayo daraaddeed axkaam badan baa markaysaga ku sugan waata marka waxyaalaha maxduuraadka ah laynoo baneeyey lidaruura ka fursa waa laynoogu baneeyey qofka oo kale marka naftu ay hayso oo gaajo ay naftu u hayso waxaa loo baneeyey baktiga inu cuno waxaa loo baneeyey baktiga loo baneeyey si nafta loogu qabto oo dhibta nafta ku sugan loogu lagaga badbaadiyo dhibtii baa la suulinaya marka addaruuraatu tubixu lmaxduuraat waatay culamadu qaacidahaan yidhahdaan waxyaalaha daruuraadku ka fursan waaga ahi waxay baneeyaan waxyaalaha xaaraamta ah bishari cadami nuqsaaniha canhu waxaase loo shardinayaa inaynay markaysaga ka yarayn oo shayga muxaramkay banaynayso waa inaynay ahayn shay markaysaga yani ay iyadu ka sahlan tahay ee shaygaasi waa inu isagu ka sahlan yahay marka yani adaruuraat tabic maxduuraat waa qaacida aayaadka qur-aankaana laga qaatay faman idura fii makhbasatin marka la leeyahay waxaa lanaga tilmaamaya lidaruura inay ugu banaanaanayso baktigu taas yadaa baa laynagu tilmaamaya marka laa darara walaa diraar waxaa soo gelaya cumuum weeye cumuumkaa waxaa galay taksiis laa darara waxaa laga reebayaa gaaladii xarbiga ahayd muslimiinta la dagaalamaysay yani marka in waxa wey lala dagaalamo waa banaanta in xoolahoodii markaysaga la hanimaysta waa banaanta waa darar xataa in lagu bilaabay bannaan tahay mar hadday kufaar xarbiyinayihiin mar hadday kufaar xarbiyinayihiin marka laa darara cumuumka waxaa galay taksiis walaa diraarana cidna argosi ha u dhibinan iyadana taksiis baa galo waxbaa laga soo reebayoo argosiga waxa bannaan waxyaalaha qaarkood oo lagu aargoosan karo intii uu kuu geystay ruuxu in laeg inaad u geysato ayaa bannaan lakin bishari waxaas wax lagu aargoosan karo waa inuu yahay wa jazaau sayiatin sayiatu miluha baa ilahay yidhi xumaan abaalmarinteed waa xumaan la mida factaduu calayhi bimili ma actada calaykum baa ilahay yidhi wuxuu nabigu yihi sal llahu alay waslam almutasaabaani ma qaala ama almustabaani ma qaala facala lbaadi minhum lismu ma lam yactadi lmadluum xadiiska muslim saxixa kuso wariyey labada iscaayaya yani waxay yidhaahdeen bay ku sugan yihin ka bilaabay baana dembiga leh caayda bilaabay inta aanu xadgudbin ka markaa la dulmiyey laakiin maxaa u shardiya waa in ay tahay caydaasi wax lagu aargoosan karo haddii caydu waxaan lagu aargoosan karin ay tahay dee intii in le kuma odhan karo hadduu qadfiyo oo markaa zina ku gano anna adaa markaysa markaa zaniya sharmuud ba adiga ah markaysa kuma odhan karo waayo waa xag ilaahayo arrinkaasoo kale laguma aargoosan karo hadduu ruuxa gaalaysiiyo inuu yidhahdo anna waa ku gaalaysiina adaa gaala yani ma banaano taasoo kale laguma aargoosan karo marka intii uu ku yidhi in leeg wuu ku odhan karaa haddii waxaasi tahay wax lagu aargoosan karo wuxuu idha markaa nacas baa tahay war adaa nacas markaysaga inuu ku yidhahdo maayo sida badan dee waxa weeye ruuxu markaysaga kama marnaanayo waxaa laga yaabaa markaysaga markaa midba masale ka xumaata inay jirto ya yani waa dhici karta hadduu yidhahdo markaysaga markaa adaa daalima daalim baa tahay adaa daalima inuu ku yidhaahda waa u banaan tahay dembina isaga kuma qabo lakin kii bilaabaa dembiga leh waayo qofka bini aadamkii haaliban nooc dulmiya walow naftiisaba ha dulmiya kama marnaanayo waa dembaabayaa dembiguna waa nooc dulmi ah yadlim nafsa waa ka marka ka bilaabay baa dembiga leh haddii ka kale aanu xadgudbin lakin hadduu xadgudbo markaysaga intii iyo in ka badan ku yidhaahdo waxa noqonaya laba baa geesku aalim ka yahay geesna madluumbu ka yahay kakalna geesku aalim ka yahay geesna madluumbu ka yahay kan hore wuxuu daalim ku yahay inuu bilaabay cayda kan kalena inuu intii ka badiyayoo misliyadii aanu ku joogin law wajazaau sayiatin sayiatu miluha intii aanu ku joogin isaguna daalim ku yahay marka waxay noqonayaa laba daalim bay noqonaya waqtigaa dhaxalkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka